magaalada jowhara waxaa toddobaadadii lasoo dhaafay laga dareemayay saraw kaca xooggan ah oo ku yimid qiimaha qaar ka mid ah qudaarta sida maalinla ahaa loo isticmaalo gaar ahaan basasha iyo basbaaska taasi oo keentay cabasho ballaaran ah oo ka imaanaysa shacabka magaalada iyo sidoo kaleba ganacsatada qaar ka mid ah ganacsatada magaalada jowhare ee iibiya qudaarta noocyadeeda kala duwan ah oo ay ka mid yihiin basbaaska iyo basasha ayaa sheegay in qiimaha qudaartaasi uu si weyn kor uga kacay tan iyo bilowgii bishanna taasi oo ay sabab ugu dhigeen webiga shabeelle oo jaray dalagyadii la beertay qudaarta basasha basasho maanta ilaa iyo baryahan dambe saaid usii sare kacsan basasha waxay nagu soo geli jirtay hiiraan magaalada beledweyne basashii meelay soo martay ways gaariyadii culeys baa ku yimid basashina awalba horay way u yaraato sidee awal u tiilo uma taalo hadda way timaadaan laakiin beledweyne dhanka etoobiya markay ka soo gashaan noola soo gudbiyaa qiimeeda aad buu u sare kacsan yahay marka haddana wax dhow oo micnaha beeraha inay ka soo go'aan ama uu raqiisi karo oo hadda hawadu ku jiro ma jiraan saasaa marka xaaladeeda ay maraysa way ka baxdaa laakiin hadda xilligii ay ka baxaysa sana sanaday tabcaan sanadna ma tabcaan dadka beeraha oo jawaar laakiin marka magaalada beledweyne laga hadlo saa'idaa looga tabcaa basasha ma isbuucii dhowr gaariyaa noo keeni jirtay basasha hiiraan ay naga soo gashaa inta badanba jawaar ilaa iyo beledweyne beledweyne noo badan kiilada bisbaas waxaa laga waa lixdan iyo shan kun oo shil horti waxaa laga daayay sideed kun todoba kun ilaahi rabbil caalamiin shukr ilaahay ayaa nasrakas waxay qaadaysa u noqonaysa beerihii biyaha ayaa soo si kastaba ahaatee bulshada ku dhaqan magaalada jowhara iyo sidoo kaleba ganacsatada ayaa maamulka dowladda ugu baaqay in ay wax ka qabtaan qiimo korarka ku yimid qudaarta si ay u fududaato helitaanka qudaarta daruuriga ah